habdhaqankan waa ujeednaa aad ku dhaqmaysaan habdhaqan aan ogolaan karna ma aha xildhibaan jeesow digniinta ugu dambaysan siinaya xildhibaan goodax digniinta ugu dambaysan siinaya baarlamaanka labadiin idin maxayirnaanayo waa goodax iyo iyo iyo jeesow hawsheenna aan galno si ilaahay ka cabsi ah aan u dhammaysanno ajandaha ayaan rabaa in la ansixiyo oo tiro lagu ansixiyo maadaama aad diideen ansixinta kula qaybsanteen haddii tiradii ay ay khadiijo waxaa wax la codeeyey ma jiro ansixintii waa la kula qaybsamay halay shaqada halay dhaf fadhiga waa xiran yahay